galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin isniin ah bisha noofembarna waa laba sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggaan internetka ku leenahay v o a somaly com barnaamijka galabtana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah warar iyo waraysiyo dheeraada oo ku saabsan weerarkii shalay ururka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxafi
muquuradii iyo muuqaalkii madooba ee ka baxay taariikhda oo waan yaro wareersanaa oo dhiig fara badana madaxayga ka daadanayay iyo dhinacan garbahayga iyo meesha naag korkiisa muddo ka bacdi ayaa meys isku baynaa arko laakiin waan aqoon waan dareemi karay qof muuqaalka oo bilaaadana jirkiisa oo halkaas kale ka muuqdo aad u ma oo mataqaanaa wax yari ka hareen madaxa hataa ka maqan yahay
waxaa kale oo aannu idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaaraddii ruushka ee ku dhacday dalka masar qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xisbiga talada haya ee dalka turkiga ee xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee a k b loo soo gaabiya oo uu ka tirsan yahay madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayib erdogan ayaa aqlabiyad buuxda ugu horreeya doorashadii axaddii shalay ka qabsoontay dalkaasi guushan ayaa u suurtagelinaysa xisbigaasi inuu si buuxda keligii usoo dhiso xukuumad guushan usoo hoyatay xisbiga madaxweyne erdogan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii shan bilood ka hor ay ku guuldaraysteen inay aqlabiyad helaan taasi oo keentay in ay qasab noqoto in doorashadan oo wakhtigeedii laga soo hormariyey dib loo qabto natiijada hordhacaha ee codadka ilaa imika la tiriyey ayaa muujinaysa in ku dhowaad boqolkiiba konton ay haystaan murashaxiinta u tartamaysa golaha baarlamaanka ee ka socota xisbiga a k b arrintan ayaa u ogolaanaysa in xisbigu uu ku guulaysto aqlabiyaddii looga baahnaa inuu xukuumad keligii kusoo dhisi karo taasi oo u dhiganta saddex boqol iyo lix iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi turkiga oo ka kooban shan boqol iyo konton kursi
qaramada midoobey ayaa sheegaysa in fallaago ku sugan waddanka koonfur suudan ay sii daayeen saddex iyo toban qandaraasle oo u shaqaynayay qaramada midoobey kuwaas oo la kaxaystay toddobaadkii hore iyaga oo hagayay doon shidaal oo ku sugnayd webiga nail hadal qoraal ah oo uu soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobey ee koonfur suudan ayaa lagu sheegay in loo gurmaday qandaraaslayaasha reer koonfur suudan maalintii axadda ah doontiina la soo celiyey qaramada midoobey ayaa ugu baaqday fallaagada ka tirsan mucaaradka s p l a ee mucaaradka ah in ay si dhaqsiyo leh u sii daayaan shan iyo konton kun oo litir oo shidaal ah qalab isgaarsiin iyo toddoba qori oo kale oo saaraa markii ay doonta qabsadeen lix iyo labaatankii bisha oktoobar fallaagada ayaa sidoo kale xilligaasi xiray siddeed iyo toban nabad ilaaliyaal ah kuwaasoo la sii daayey saddex maalin kadib
saraakiisha shirkadda diyaaradaha ruushka ee ku dhacday dalka masar ayaa sheegay in aanay cilad farsamo aanay sababin burburka diyaaraddaasi agaasimaha shirkadda coglimavia sharter oo lahayd diyaaradda burburtay alexander smirnof ayaa maanta magaalada moscow ka sheegay inaanay jirin cillad dhanka farsamada ah oo horseedi karta in diyaaraddu ay hawada kusoo burburto smirnof ayaa sheegay in haddii ay jirto cillad farsamo oo la ogyahay in diyaaradda aan la ogolaan lahayn inay kacdo xilligaasi agaasimaha shirkadaasi ayaa sheegay in baaritaanka hadda oo socdo lagu ogaan doono waxa sababay in diyaaradaasi ay dhacdo iyadoo shilkaasi ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa oo gaarayay laba boqol iyo afar iyo toban qof
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha kazakhstan nazarbayen isaga oo ku guda jira maalintii saddexaad booqasho uu ku barayo bartamaha eshiya madaxweyne nazarbayef ayaa sheegay inuu aad ugu mahad celinayo taageerada maraykanka ee maamulka iyo hormuudka dhaqaale ee kazakhstan keri oo qorshihiisu yahay inuu adkeeyo xiriirka dhaqaale iyo kan amniga ee maraykanka uu la leeyahay gobolka ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka arrimaha dibadda axaddi ayaa keri waxa uu dalka usbakhistan kula kulmay hogaamiyaasha shan dal oo horey uga mid ahaa midowgii sofiyeeti kuwaasoo kale ah kazakhstan kirgistan tajikistan turkismintan iyo usbakistan dhammaan dalalkaasi ayaa waxa ay aada uga walaacigsan yihiin dib usoo xogeysashada kooxda daalibaan ee dalka afghanistan iyo in dad ka soo jeeda dalalkaasi ay ku biiraan kooxaha islaamiyiinta ah sida daacish
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington tirada dadka ku dhintay weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxafi ayaa kor u kacday waxaana wararka laga helayo mas-uuliyiinta iyo ilaha caafimaadku ay sheegayaan inay ku geeriyoodeen shan iyo toban qof in ka badan labaatan kalena ay ku dhaawacmeen dadkii shalay ku dhaawacmay weerarka hotel saxafi waxaa ka mid ahaa faysal cumar xaashi oo ah saxafi la shaqeeya wakaaladda wararka ee reuters faysal cumar xaashi waxa uu hoteelka soo gaaray markii uu qaraxa koobaad dhacay rasaas xooganna ay gudaha hoteelka ka socoto waxaana isaga la socday markaasi saxafigii dhintay ee sawirqaadaha u ahaa radio shabeelle iyo aljaziira dot net mustafa cabdinuur shafana haddaba saare cabdi axmed ayaa faysal cumar xaashi uu uga warramay waayo aragnimadiisa qaraxaasi iyo wixii uu arkayay
waad macsan tahay saare cabdi axmed anbaha c o a qaraxii markii u dhacay waxaan ku sugnay xaafadayda oo kutaa dhinacaas iyo xaafadan meerada oo dawladaha ka tirsan qaraxa markuu dhacay kii hore kadaac ayaan soo baxay waxaan soo aaday goobtii wax ka dhaceen hotelka saxafi iyadoo markaas meesha isku nimeed ama uu helinayay allah maxaiste muusaf cabdi wiilkii shaqaynayay shabeelle iyo absir ingiliskaatiga nadka sidoo kale waxaa la socday wareegka safar a b laydhaaho a b ushagaa isaguna marka goobta marki aan soo gaarna kadib muddo adigu cabaar aan joognay ayaa meesha waxaa ka bilowday dagaal iyo rasaas fara badan waa intii intii ausan dhicin weye qaracii dambe waa gartay marka marka muddo muddo ka bacdi markii aan meesha joognay ayaa waxaa dhacday in in in in qaar kamida raggii dagaalamayay ee ku jiray gudaha hoteelka ay dabaq hore soo furaan islamarkaana ay rasaas kusoo furaan dadkii banaanka hoteelka ka gaaray waxaan kamid ahaa dadkii kasugnahay albaabka hore hoteelka aniga iyo allah naxariistay ninkaan dhintay ragbada waryaala markii rasaas nagu soo furana waxay noqotay nin kasta inuu isbaadiyo ama ka cararay goobtii laakiin siibdaro aniga iyo wiilkii dhimanayo waxaan ku yar hakanay goobtii annagoo ku yara aadanay laba baabuur oo meesha taagneyd isku dayay inaan ka fakana goobtii adiga siibdaro waan carada weynay maadaama xabado ay fara badnaayeen laba baabuur oo albaabka hore ee hoteelka oo baabuur nooha iyo gaari kaleo ebson ah baan aniga iyo wiilkii dhintay ku hakanay oo nimbo baabuur ayuu isku aadiyey si uu uga badbaado rasaasta ka dhacaysa hoteelka fooqiisa kore marka muddo markii aanu daqiiqadaha ku gabanaynay labada baabuur waxaa dhacday laba gaari gaariga dambe oo ebsonka ah oo ku jiray saaxiibkay inuu ahaa baabuur waxyaalaha qarxa ay ku jireen oo qarax meesha usoo dhiga ahaa daqiiqado baanu way hadlin allah maxayste aniga muska inkii ausan qaraxu ma kala qarin waxau xataa uu iijiyey faysalow ma isku dayna inaanu cararno oon dhinacaas waan ka diiday maadaama dabaqa hore nin saaran oo aad noo xabadaynayo aniga isaga iyo dad kaleo meesha ku jiray marka nasiib dara baabuurkii ayaa ku qarxay asaga keligiisu gaarigaan ku jiray aniga iyo laba kalena baabuurka noohada ag yaalaan ku yani kumaanu dhex jirina baabuurka geeskiisaan ku gabanayna rasaas oo gabanayna waa gartay qarxa markii au dhacana kabacdii waxay noqotay gabi ahaanba niba meel buu ku dhacayo muddo daqiiqada wax miira maan lahayn xataa wax ma arki karin uuradii iyo muuqaalkii madoobaa ee ka baxay gaari qiiqaysa waayahay meedkiisa ma aragtay marka saaxiibka
si horey markii hore ma arkin dhowr daqiiqadood waxaan jiifay baabuurkii aan agtiisa fadhiyey oo waan yaro wareersanaa oo dhiig fara badana madaxayga ka daadanayay iyo dhinacan garbahayga iyo meesha naas korkiisa muddo kabacdi ayaa meydkiisa isku dayna arko laakiin waan aqoon karay waan dareemi karay qof muuqaalka qof bili-aadara jirkiisa oo halkaas oo kale ka muuqdo aad u ma oo mataqaanaa wax yari ka haleen madax xataa ka maqan yahay laakiin waxaa marka dambe lai xaqiijiyeen isaga yahay raggii dambe oo aniga maadaama dhaac ahaan laii soo qaaday meesha kale waxay i xaqiijiyeen qofkii muuqanayay oo qaarkiisa hore xataa babasana inuu ahaa allah naxariista waa gartay marka bal waxaad iga warantaa adiga dhaawaca kusoo gaaray xaggee dhaawacago haatan wuu u badan yahay sideese tahay
hadda dhaawacayga aniga madaxa iyo waxa weye meeshaan wadnaha ku aadano naaska korkiisa iyo iyo garabka baan saddex meelood ka dhaawacmay marka adigu xoogaa waxay igu darnaa meeshaan wadnaha ku aadano dhowr meelood waxay iga dhaceen dalooshameen iyo meeshaan madaxa sirdi ku jirin alxamdulillah laakiin isbitaalka madiina ayaa laisoo gaarsiiyey iyadoo shaqaalaha isbitaalka madiina iyo dhakhaatiirtooda ay ii gurmadeen islamarkaana ay gazaar caafimaad ii fidiyeen laga bixiyey firadii qaarkood alxamdulillah hadda waan fiican waa gartay marka ee, bal waxaad iiga warantaa markii aad timaadeen haddaan bal arrinta qaraxa dib ugu noqdo een hoteelka hortiisa oo gudihiisa xabadda ay ka dhacaysa baabuurka labaadna uu qarxay een indhihiina ma saarteen ragga dagaalamayo intee camal ayay kula ahaayeen
saro dadkan dagaalamaya w- dhowr nin bay ahayn anoo tiri kof hadda inkastoona garan karin laakiin ninkii adigu nagu sababay inaan baabuurtan ku gabanno oo oo- oo ama aan isku aadino laba nin bay ahaayeen dhinacan wajahadan hore ka dagaalamaysa usoo jeeday marka laakiin tirekob waxaa mid ka badnaa inaan jecla aniga qiyaash ahaan laakiin laba nin unba anagu aragno dhinacan markii xabadahaas nagu soo furtay nagu kalaftay inaan ka- ku cararno baabuurtan qaraxa ku gaban laba nin baa markaa arkino intaas tirada kale intama aqoon karna oo ku jirta meesha waa gartay bal faysal cumarow waa markii labaadoo dhaawac uu kusoo gaaro ee, qarax sidaan oo kale dhacay ayaad hadda ka horna ku dhaawacantay waayo aragnimadaada ee, qaraxan qaraxyadii hore muxuu uga duwan yahay kula tahay iyo iyo, iyo weerarkii saxafi wallahi waxaan moodaa abay kan in mataqaanaa horta qaraxyadan dambe muddadan dambe hadda waagii hore qaraxyadu wa- waxay kala ahayn mid hal mar dhaca laakiin waxaad moodaa xiliyadan dambe inay soo badanayaan in in baabuurka hore oo iskartiye moogiya laga yaabo inay kugu kala yimaadaan marke sidii waagii hore dhici jirta hal baabuur ama wax saas adee qarxaan gabdhaca iyo xaaladu sacaadi ahaan jirta laakiin muddadan dambe waxaad moodaa waa khatarta in soo badanta maadaama hadde baarkinka wixii yaalloo dhan ay cid ogaan karta male baabuurtan baarkinka taagan kan jidka maraya waxay moodaa inay iska xaalad khatara tahay xaalada haddaan ku shaqeyna meesha wariye faysal cumar xaashi oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warramay saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a
dhegeystayaasha hadhowdhege waxaanu ku wargelinaynaa in aragtidooda ku aadan siday u arkaan qaraxyada ka dhanka ah hoteelada ay noogu soo gudbin karaan boggeenna facebook waxaanan ku soo qaadan doonaa idaacadda dambe haddii aan la idmo haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxa sare ee shirkadda diyaaradaha ruushka ee koglaymavia ee ku dul burburtay dalka masar ayaa sheegay inaanay suuragal ahayn in shilka diyaaraddaasi uu ku yimid sabab la xiriirta cillad farsamo amaba khalad ka yimid duuliyaha wariyaha v o eda ee qaahire xuseen saxnuuni ayaa arrintaasi uga warramay xuseen barre Een, waad mahadsan tahay eh, xussein Eh, dhab ahaantii eh, wararkii ugu dambeeyey eh, ku aadan eh, arrimaha diyaaraddii ku dhacday eh, dalkani masar ayaa sheegaya eh, in eh, war ka soo baxay shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi ruushka laga leeyahay eh, ay sheegtay in diyaaraddii kaga burburtay dalkani masar eh, inay sabab ay u ahayd eh, arrimo banaanka kaga yimid Eh, madaxa shirkaddan ayaa si adag u diiday in diyaaradooda ay u dhacday eh, cillad farsamo ama eh, qalad uu sameeyey eh, bailotkii waday eh, diyaaraddaasi Eh, hadalkan ayaa imaanaya xili weli xeeldheerayaal ka tirsan shirkadani ay wadaan baaritaano la xiriira ama baaritaano ay ku sameynayaan eh, sanduuqa madow ee diyaaraddaasi lahayd Eh, sidoo kale afhayeen u hadlay eh, madaxtooyada dalkaasi ruushka ayaa warfideenka u sheegay inay suuragal tahay eh, burburka diyaaradani ama diyaaraddaasi inay ka dambeysay arrimo cillad farsamo aan hayn waxa uuna hadalkiisa raaciyey in weli baaritaanadu ay socdaan islamarkaasina ay kala caddaan doonaan eh, waxa sida rasmiga u sababay burburka diyaaraddii ruushka ee ku dhacday waqooyiga sinai xussein warbaahinta dalka masar arrintani sidee uga hadashay Eh, dhab ahaantii eh, wargeysyada dalka masar iyo idaacadaha maxalliga ee dalkani eh, ayaa si weyn eh, u hadalhaya eh, ayagoo eh, muujinaya shaki ah sheegashadii ururka daacisha ama ururka dowla islaamiya ee ka dagaalama qaybo ka mid ah dalkani masar in ay u eg tahay mid soo rumoobaysa sababtoo ah arrimahan ayaa imaanaya ayay leeyihiin xili ururka dowla islaamiya uu sheegtay in ay soo rideen diyaaradda ruushka ee maalintii sabtiga kusoo dhacday gacanka sinai ee waqooyiga dalkani masar oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo qof oo rakaab ah inkastoo wargeysyadu ay tilmaameen in mas-uuliyiinta dalalka masar iyo ruushka mar sii horeysay ay beeniyeen sheegashadaas dadka diyaaraddan ku dhintay sida la sheegay waxay u badnaayeen dalxiisayaal ka socday dalka ruushka marka miidadkoodii ma la qaaday ilaa hadda waa su-aal meesha ku jirta dhab ahaantii hawlihii daadgureynta miidadka dadka kuwii xayoolooday diyaaradii ruushka ee maalintii sabtiga kusoo dhacday dalkani masar way socdaan sida ay baahinayaan warbaahinta masar iyadoo raaci ugu horeeyey la gaarsiiyey dalkaasi ruushka meedad gaaraya boqol laba iyo lixdan meed kadib markii ay iska kaashadeen mas-uuliyiinta dalka masar iyo dalkaasi ruushka sidoo kale wargeysyada ayaa sheegaya in lagu wado qeybaha harsan ee meedadka dalkaasi ruushka ayaga ku geeriyooda diyaaraddaasi in la geyn doona saacadaha soo socda dalkaasi ruushka xusein burburka diyaaraddan laga leeyahay dalka ruushka ayaa waxau kusoo beegmayaa iyadoo diyaaradaha dagaalka ruushku ay dagaal ka wadaan ama ay duqeynayaan dalka suuriya gaar ahaan kooxda daacish marka ma laisdhihi karaa cabsi ayaa kusoo kordhaysa dadka masaarida ah oo ay ka qabaan ururkaasi daacish inuu ku awoodeysto gudaha dalka masar aad iyo aad arrimahaasi waxaa si weyn uga hadlay xeeldheerayaasha iyagu taxliiliya ama ka faallooda arrimaha dagaalada ka socda syria iyo arrimaha islaamiyiinta jihaad doonka ah waxayna tilmaameen in arrintaasi ay kor ay u qaadi karto isla markaasina kooxaha islaamiyiinta ee ka dagaalama waqooyiga sinai in ay sii xoogeysanayaan sidoo kale la filayo inay bartilmaameed ay ka dhigtaan shirkadaha waaweyn ee dowladda ruushka ay ku leedahay dalkani masar diyaaradaheeda dalxiisyadeeda yimaada dalkani oo ayagu ka mid ah wadamada ugu badan ama la dhihi karo waa dalka ugu badan ee dhinaca wadamada reer yurub dalxiisayaasha ka yimaada ee soo gaara wadankani masar marka xeeldheerayaasha ayaa xuseen la dhihi karaa waxa ay tilmaamayaan in arrintan dhaawac weyn ay soo gaarsiinayso dalxiisayaasha wadamada reer galbeedka ee imaanayay dalkani masar
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a dalka masar xuseen saxnuuni oo goordhoweyd khadka taleefonka ee magaalada masar ugu waramayey xuseen bare oo stuudiyaha la fadhiya
sarkaal ka tirsan ciidamada puntland ayaa toogtay oo dilay saddex ka tirsan ciidamada oo uu ku jiro sarkaal kale xubno kale oo ka tirsan ciidamada ayaa kadibna toogtay askarigaasi faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada boosaaso hal sarkaal iyo laba sarkaal ku-xigeen oo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland ayaa dhintay saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii saaka waa berigii uu rasaas ku furay sarkaal ku-xigeen ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland xilli ay ku shaahaynayeen goob ka mid ah fariisimada ciidamada ee aagga buuraleyda galgala iyadoo sidoo kalena lagu dilay goobta askarigii falka geystay sida uu v o a u sheegay abbaanduulaha ciidamada daraawiishta ee aagga galgala gaashaanle sare shire cumar cali oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan goobta uu falku ka dhacay ciidanku shaacaya ayaa ninkaas soo kacay islamarkaa waxa weeyaan rasaasku riday rasaaaas waxay sababtay markaa dhimasho iyo dhaawacba waxaa ku dhintay halkaa goobka hal sarkaal iyo laba sarkaal xigeen hal sarkaal iyo laba sarkaal xigeenna waa ku dhaawaceen waa garan islamarkaana markuu rasaasku riday oo waxa weeyaan isaga islamarkaa waa cararay cararayna waxa weeye ciidankii baa markaa rasaas la beegsaday rasaasaas isla ku mid abbaanduulaha ciidamada daraawiishta puntland ee aagga galgala ayaa sheegay inaysan jirin wax xumaan ah oo dhex martay saraakiishan balse uu madaxa ka xanuunsanaa askariga falka geystay marka adigu qaaduur baa sababtay wax maaragtay oo lagu ogaa oo nimankan udhexeeyey ma jirin ciidankii siibuu ahaa marka wuu iska maqaadiir baa sababtay sarkaal xigeen buu ahaa isbetelka guud ee magaalada boosaaso ayaa la keenay saakay goor hore dhaawaca iyo meydka ciidamadan ka tirsan daraawiishta puntland waana markii ugu horeysay ee fal noocaan oo kale ah uu ka dhaco aagga hore ee buuraleyda galgala faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada baydhabo waxaa laga hirgeliyey xarun caafimaad oo ay gacan ka geysteen dadka qurba joogta ah xaruntan ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu daweeyo haweenka iyo caruurta wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo kasoo diray xarunta caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay waxaa magaalada baydhabo ka hirgeliyey hay-adda moorogaabi iyadoo dhaqaalaha ku baxayana ay bixiyeen aqoon-yahano qurba joog ah munaasabad loo sameeyey furitaanka xarunta caafimaad ee baydhabo laga hirgeliyey ayaa dadkii ka qaybgalay waxay sheegeen inay wax weyn ka tarayso xaaladda caafimaad ee haweenka iyo caruurta doctorayse dhaahidow oo ka mid ah haweenka ka qaybgalay munaasabadda ayaa sheegtay haweenka iyo caruurta inay yihiin kuwa ugu badan ee baahida caafimaad dareemaya xilligan sidaasi darteed xarunta caafimaad ay ka faa-iideysan doonaan shacab badan oo caafimaad darro dareemaya jarta xaafadan ini dhibaatooyinku jarta heg umulsadan madayahay oo xaafadan bilaanta intii la hawada hataa jidkaisku ku dhalahayta may dhiyahay dhiigbaxa dhiyahay rafaada dhiyahay isbitaal may deeraw uniga naftirka in mahani deeraan bilaanta barsheeb jidataas ku dhimadahayta horta iyada ma hadsantiin isbitaalkan geeka un iyada aan ka faraxsan furitaanka shay may baajare may raayi umulsayaal badan xaafadunka jaraan ini hataa dadka lahan deersii korna xaafadun ilaa buula jadid ilaa inta ilaa geeska siyaaqda ilaa geeskun ilaa dhin inuun bahole dhinishe ini aad anka dhibaataysanaayn heeg umalisanimada haddana mayba rajeene ilaahay idin sheeg inin ilaahaynii guuleey idriis cabdidhakhtar oo ah wakiilka hay-adda hirgelisa xarunta caafimaad ee moorgaabey ayaa isna sheegay sababta loo hirgeliyay xarunta caafimaad inay tahay kadib markay dareemeen baahi caafimaad oo ka jirta xaafadda salaamey ee magaalada baydhabo wuxuu sidoo kale idriis sheegay baaritaanka caafimaad iyo dawooyinka bukaanada ay ka helayaan xarunta caafimaad ee la hirgeliyay inay tahay mid lacag la-aan ah baahi badan oo timid daraaddeed ayaa loo furay m c h kan xaafadan aa ujeedid hal m c h ma leh waxaa qofku mar hore probleemkiisa weydiine waxa koosgareeyey baahidii jirtaa kasoo qoraysaa markaas inaad wax u samaysid waay saas daraaddeed markaan aragnay naagta habeenkii lasoo qabto oo fool soo qabato meel la geeyey aanaysan lahayn wadooyinkana ay xiran yihiin saas daraaddeed xaafadan waxaa ugu tabarucay dad qurba joog ah m c kan sameeyey waxay rabaan m c kale inay sameeyaan waxay rabaan aqoontii baydhabo hadda ka hore waa taakule inay siiyeen dadka waa inay ka warqabaan markaa shacabka inuu asaga isku tashado waayo in ay hay-ad loo taga la dhaha hay-adii noo fur m c waa laga fiican yahay hadda waxaan rabnaa barnaamij ah in shacabka naftirkiisa uu sameeyo wadadan burbursan ee baydhabo oo baabuurtii ay mari weysa inuu shacabka uu sameeyo waayo magaaladii waxaa jiro hay-ado badanaa joogo waxqabadkoodana waa yaryahay barnaamijka sidii loogu talagalay bulshadii uma gaaraayo saas daraaddeed ayaa waxaan aqoon-yahanadeen intaan isu tagnay ayaa waxaan sameyn inaan ummadda wax loo qabto wakiilla ka socday qurba joogta ayaa iyaguna ka qayb galay munaasabada lagu furayay xarunta caafimaad kuwaasi oo muujiyey furitaanka xaruntan inuu ku yimid markii qurba joogta ay ka damqadeen dhibaatooyinka caafimaad darro ee haysta haweenka iyo dhallaanka waa kan cabdirasaaq sheekh muxudiin oo arrintaasi ka hadlay muhiimada ay leedahay waxay badbaadinaysaa caruurtii waxay badbaadinaysaa haweenka uurka lahaa oo oo fursad u waayay aan heli karin in ay isbitaallada kale ay tagaan xaafadan ku kooban waxay awoodi waxay heli karaan in ay fursad u helaan dhalaan fiican inay caruur fiican dhan dhiig baxi ka yaraado mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada dalkan maraykanka bool rayan ayaa sheegay in jamhuuriga amaba xisbiga jamhuuriga oo maamula labada aqal ee koongareska ay in muddo ahiba shaki uga jiray siyaasadda waxaanuu hadda ballan qaaday in uu la iman doono ajende kale oo kalsooni buuxda leh si loo xaliyo dhibaatooyinka dalka wariyaha v o eda victor bity ayaa ka soo waramaya in rayan uu dhowaantan xafiiskiisa loo doortay in uu hogaaminayo uu sheegay in aysan suuragal ahayn in laga doodo isbedel lagu sameeyo nidaamka jamhuuriyiinta ama muhaajiriintan idhahda inta uu xafiiska joogo madaxweyne barack obama jamaal axmed cismaan ayaa soo koobaya warbixinta victor bity afhayeen raayon oo shan iyo afartan jir ah noqdayna afhayeenkii ugu daadaya raaya la doorto muddo boqol sana ah ayaa sheegay in doorashadiisu ay ka dhigan tahay maalin cusub waxa uu ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono afar arrimood Number one, get the House working like it was intended to work, like the founders intended it to work. Open up the process. Number two, I think it's very important that uh, we do find common ground where we can find common ground.
kow waxaan ka dhigayaa aqalka inuu u shaqeeyo mar kale sidii loogu talagalay inuu u howlgalo sidii ay aas-aasyaashu ugu talagaleen inuu howshiisa u wato oo kale laba waxaan u malaynayaa inay aad muhiim u tahay inaan helno meel dhexe oo aan horey ugu soconno danta qaranka islamarkaasina ku sameyno iyadoo gorgortan aan laga gelin waxa wanaagsan saddex waa inaynu noqonnaa xisbi mucaarad ah oo waxtar leh ma jeclin halka uu waddanku u socdo ma jeclin halka uu madaxweynaha waddanka u wado sidaas darteed waa inaynu noqonnaa xisbi waxtar leh oo mucaarad ah balse midda ugu muhiimsan ee afraad waxaan u malaynayaa inay taasi macnaheedu tahay inaan noqonno xisbi mucaarad ah haddii aynaan jeclaysan waxa socdo waxaan u haynaa dadka qarankan ee meelaha nalaga soo doortay arrin cad oo kalsooni ay ku jirto iyo aragti ah sidii si kale aan arrimahaasi u samayn lahayn A bold, specific, and clear agenda, vision for how we would do things differently.
ryan ayaa sheegay in dad badan oo amerikaan ay dhaqaale ahaan hoos u sii dhacayaan oo lix iyo afartan milyan oo ruux ay hadda ku nool yihiin saboolnimo wuxuuna siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanku ku tilmaamay inay tahay mid aad u xun ryan ayaa hase yeeshee sheegay hal shay uusan doonaynin in laga hadlo ay tahay arrinta dib u qaabeynta soo galootiga inta uu madaxweyne barack obama xafiiska joogo oo uu ku eedeeyey madaxweynuhu inaan lagu aamini karaynin arrintaasi He tried to go around Congress with an executive order to rewrite laws unilaterally. Presidents don't write laws. Congress writes wuxuu isku dayey in uu la agmaro koongareeska sharci iskuna dayo inuu dib u qoro shuruuc si gaar ahaaneed madaxweynayaashu ma qoraan shuruucda koongareeska ayaa qora marka haa ma aaminsani in aan keenno mana u keeni doono sharciyada soo galootiga madaxweyne aanan ku aamini karin arrintan haddii aannu aaminsannahay islamarkaasina heshiis ku nahay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xuduudda iyo amniga gudaha marka taasi waa caadi uh, border enforcement and interior security, then that's fine.
sanad ka hor madaxweyne obama ayaa soo saaray sharci u oggolaanaya inay helaan kaararka shaqo ee saddex sano malaayiin maraykanka ku joogay si sharci darraa iyo kuwa waalid u ah muwaadiniin ama si sharci ah ku jooga maraykanka ryan ayaa aaminsan in kongareesku inuu soo sameeyo soo jeedinta in isbeddel lagu sameeyo caafimaadka iyo cashuuraha si loola dagaalamo waxa salka ku haya fakhrinimada loona helo dhaqaale hagaagsan ryan oo isbuucii tagay loo doortay afhayeenka baarlamaanka maraykanka ayaa sheegay in xafiiska loogu aaminay sidii uu u midayn lahaa xubnaha xisbiga jamhuuriga uuna rajaynayo inuu aqalka kongareeska ku hogaamiyo heshiisyo inay sameeyaan intii loo yeerin lahaa mid kale aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay warbixintii victor bety halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa labada bisha novembar ee sanadka idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen barre waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo sidoo kale cayaarihii marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo kooban
xisbiga talada haya ee dalka turkiga ee xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha dalkaasi turkiga erdogan ayaa aqlabiyad buuxda ugu horreeya doorashadii axaddii shalay ka qabsoontay dalkaasi guushan ayaa u suurtagelinaysa xisbigaasi in uu si buuxda keligii usoo dhiso xukuumadda guushan usoo hoyatay xisbiga madaxweyne erdogan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii shan bilood ka hor ay ku guuldaraysteen inay aqlabiyad buuxda helaan taasi oo keentay in ay qasab noqoto in doorashadan oo wakhtigeedii laga soo hormariyey dib loo qabto qaramada midoobey ayaa sheegaysa in fallaago ku sugan waddanka koonfur suudaan ay sii daayeen saddex iyo toban qandaraasle ee u shaqaynayay qaramada midoobey kuwaas oo la kaxaystay toddobaadkii hore iyaga oo hagayay doon shidaal oo ku sugnayd webiga nail hadal qoraal ah oo uu soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobey ee koonfur suudaan ayaa lagu sheegay in loo gurmaday qandaraaslayaasha reer koonfur suudaan maalintii axadda doontiina la soo celiyey qaramada midoobey ayaa ugu baaqday fallaagada ka tirsan mucaaradka s b l a inay si dhaqsiya leh usii daayaan shan iyo konton kun oo litir oo shidaal ah qalab isgaarsiin iyo sidoo kale toddoba qori oo sidoo kale saara ah markii ay doontaasi qabsadeen lix iyo labaatankii bisha oktoobar
madaxa sare ee shirkadda diyaaradaha ruushka ee koglaymavia ee ku dul burburtay dalka masar ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in shilka diyaaradaasi uu ku yimid sabab la xidhiidha cilad farsamo ama khalad ka yimid duuliyaha diyaaradaasi agaasimaha shirkaddan oo lagu magacaabo alexander smirnof ayaa maanta magaalada moscow ka sheegay inaanay jirin cilad dhanka farsamada oo horseedi karta in diyaaraddu ay hawada ku burburto smirnof ayaa sheegay haddii ay jirto ama hore cilad farsamo u jiri lahayd la ogaan lahaa oo aan diyaaradda loo ogolaadeen inay ka kacdo xilligaasi smirnof ayaa sidoo kale sheegay in baaritaanka hadda socda lagu ogaan doono waxa sababay in diyaaraddaasi ay dhacdo iyadoo shilkaasi ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa oo gaarayay laba boqol iyo afar iyo toban qof xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha kazakhistan nursultaan nazarbeyin isagoo ku guda jira maalintii saddexaad booqasho uu ku marayo bartamaha eshiya madaxweyne nazarbeyef ayaa sheegay inuu aada uga mahadcelinayo taageerada maraykanka ee maamulka iyo horumarka dhaqaale ee kazakhistan axadii ayaa kerry waxa uu dalka usbakistan kula kulmay hogaamiyaasha shan dal oo horay uga mid ahaa midowgii sofiyeti kuwaas oo kale ah kazakhistan kargistan tajikistan turkmenistan iyo usbekistan
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd waxaa magaalada muqdisho inooga soo diyaarisay saynab abuukar
in ka badan shan iyo toban qof ayaa ku geeriyootay dad ku dhow kontameeyana waa ay ku dhaawacmeen weerar shalay al-shabaab ay ku qaadeen hotelka saxafe ee magaalada muqdisho dadka dhintay waxaa ku jiray mas-uuliyiin dowladeed ganacsato iyo dad shacab ah weerarkaasi dhacay muxuu muujinayaa maxaase diidan in ciidanka dowladda inta ay tegi lahaayeen goobta marka ay wax dhacaan kadib inay ka hortag sameeyaan waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qaybgalaya salaad maxamed maxamuud oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska soomaaliya iyo xasane maxamuud raage oo iyaduna ka mid ah haweenka bulshada rayidka magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeeyey salaad waxaan u arkaa wax ilaahay xaggiis ka sugnaaday dadaal kuma yara ciidamada qalabka sida dhammaan ciidanka nabadgelyada habeen iyo maalin waa taagannahay ummadda islaamka ano ishay nagu haydaa dad safara oo aqlo u socda ayaan la celi karin ayaan la celi karin ee annaka dadaal laguma yaraa habeenkii aan taagannahay maalintii aan taagannahay dhammaanna dowladdu hiliyo hoo dadka waa la garab taagan tahay haddii waxay su-aashu tahay qof u socda aaqilo oo aan marnaba joogsan in la dilo iyana wax dila maahane ruux celi kara oon ilaahay uunta yahayn lama arko waad mahadsantahay waxaan siinayaa xasne maxamuud sideebaad u aragtaa wixii shalay dhacay innaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waa ka xumaha wixii shalay dhacay laakiin aniga waxaan u arkaa inay tahay abni darro magaalada muqdisho kusoo koror sababtoo ah qofka shacabka ahoo wadada maraa si aad oo xowli ahaa loo baaraa markaasaa meeshaan waa xiran tahay siko ha u dhowaanin aa la yidhaahdaa markii macnaha ay nimankaasu wax qarxinayaan amba wax dilayaan lama arko wixii qaba lahaa ciidamada muqdisho jooga maba shaqeeyaan saan u arka aniga fikradayda ay tahay markaa qof shacaba tahay ood dariiq marayso waa lagu baaraa waa lagu gumaysaa baawarka inta ka leexyaa lagu leeyahy saan yeelaa lagu leeyahy laakiin markii al-shabaab ay timaaday ay wax qarxinayso lama arkaayo sababtay ku dhacday aniga waxay ila tahay amni darro kusoo kororta magaalada muqdisho salaad baan soo gelinaya saraakiishii ciidankii dowladii baa tahay waadna maqlaysaa xasna waxay ku doodaysaa shaqadii ciidamaduba inayan jirin oo ciidamadu aanay howl qaban taana ay ugu wacantay inay wax dhacaan maxaad kaga jawaab soomaalidu waxay tidhaahdaa hore ayaa howl qaba habaarna u dheer hore waa wiilka yar oo xoolaha hore marka celasha la cabayo habaarna waa u dheeriya ciidamadu waa dhinteen waa shaqaynaa habeenkii aan shaqaynaa maalintii aan shaqaynaa waxaan gaarnay inaan guri idinti istaagno oon xuuraansanno oon ilaalinno waxaan istaagnaa baararka waxaan dowladdu meel ay ku jirayso mas-uuliyiinta dowladdaan ilaalinaa dadweynahaan ilaalinaa sidaas awadeed dadaal laguma yaran balse waxa ilaahay xagga ka sugnaada ruux celi kara oo biniaadana lama arko nimankaan waxay sameeyaan qayaamooyinkooda faraha badan foosha xun diriiska ciidankay soo qaataan ciidankii yaa tahay cundi republica u taagantahay dariiq walbaa taagan tahay baabuur ciidan oo waxaa ku gudbaya tuutaysan oo dee adigu markaas waad yacni ciidankii soomaaliyeed u haysataa mana ay ahaan soomaalidu marka waxay tiraan wixii isha jabsha aadanaha arka wixii urka dambana ilaahay baa og nimankaanu saasay qayaamadaas ku socdaan maana tabarna male awoodna male sirta noocaas ay ku shaqaystaan ilaahay baa noo sheegay waxaa aniga isleeyahay macnaha ra'yigayga oo yahay marka qofka ay ciidan tahay waxaa ugu badan dowladda soomaaliya ee nabad sugiddaa ugu badan oo intii lacag qaadato u badan waxaana arkaa inaysan arkaynin hoteelka nimanka degaayo oo inay macnaha wax qarxiyaan raba inay arkaan iyakaa laga rabaa shaqadooda ay tahay waxaan arkay markii dagaal ama wax ay qabsadaan dadka in ciidamada militariga loo yeero waxaa la rabaa ciidamada booliiska ah ku shaqale ama nabad sugidda ah ku shaqale magaalada muqdisho ciidamada militariga waxaa loo diraa meelaha gobolada iyo meelaha dagaaladu ay ka socdaan laakiin magaalada muqdisho waxaa laga rabaa nabadeeda nabad sugidda iyo booliiska marka waxaad leedahay xeelad walba xeelad walba inay ogaadaana la rabaa laakiin in maaragtay dadka uun shacabkaa la bursado shabaabkuna ay wax dilaan qaladay ku tahay ciidamada dowladda marka waxaan isleeyahay aniga xaggooda habacsanaan ka jirta keliya waaye oo horta qof ilaahay dilo cid celi karta male laakiin habacsanaanna waa jirta salaad haye lama amaal dhaco walaalkaa kaaweyn oo wax kuu shuba kuuna ilaalsha xoolahaaga iyo hantidaada ku ilaalsha ciidamada qalabka sidaahu waa walaalka ummadda soomaaliyeed hor ilaahayna u ah nimankaa waxay qaataan diriiska ciidamaday qaataan hadda waxay nagu galeen diriiskii burundi ay wateen maxaa idiin diidiin aad ogaataan marka waa ogaan karnaa balse waxaa jirta markii shaqa aad ku jirto konton baabuur oo labisan oo saasaa ku yaacaysa waxaasay kugula jiraan saasay taa waa ku daba jirnaa geedkay ku hidaan iyo mahay ku hidaanba waa ka saarnaa balse yacni maalin dibir kugu dhacda lama wey karo sidaas aawadeed ciidanka dadaal ma noqdo waa dadaalnaa ilaahay baa nagu og seera iyo lootaan taagannahay jidkaad nagu aragtiin guryahaad nagu aragtiin xaafadaankaan bay ku qaadnaa haddee waa ma samayn karno wax ilaahay xukmay lama celi karo nin celi karaah ma jiro balse dadaal laguma yaraan sidaad sheegayso waxaad tiri ciidamadu way shaqeeyaan maalin walbana ciidamo cusub baa kusoo biray ciidamadii dowladda qaraxii shalay hotel saxafi keliya ma aha qaraxyo horaa jira oo xarumo dowladeed lala beegsaday ee meelo caan ah maxaa ugu wacan haddeeba hawsha sidaa ku socoto maxaa ugu wacan inay qaraxyadaa De baararka baararka waxaa laga rabaa baararka dowladda dilagjadsay ku leedahay amar inay siday ku leedahay wasiirka amniga ku leedahay balse askar baararka ilaalida oo hor joogta ma jirto waxaan samaynaa marka annaku shaqada aan qabanno waa geeska gees magaalada xamar oo afgooya balacda isku darsoontay shaqana laguma yaro habeen iyo maalin baan taagan laha baar marka waxaa laga rabaa ninka iskale inuu ilaashado oo ciidamadiisa iyo sakuuradkiisa u badsada asagaa laga rabaa haddana hadday wax dhacaan ciidanku kama maqlaadeen waa kuwii shalay gudaha u galay oo ka baxshay oo badbaashay dadka ilaa konton qof oo badbaado ee lasoo ciidamada badbaashaan laga soo baxshay xasanaan soo gelinayaa dooda salaad waa maqlaysaa wuxuu leeyahay ciidamadu way dadaalla howl badan bay qabtaan ma kuu muuqataa hawsha aniga waxay ila tahay ciidamadu waxay yimaadeen markii dadka la dila kabacdi oy dadku dhammaadaan oo meesha lagu baaba'o kabacdi ay yimaadeen ma aha in markaas kabacdi dadka la gumaysto waxaa arkaysaa wadooyin la xiraayo dad la dilaayo war ka taga meeshaa la leeyahay waa markii la dhammaado kabacdi marka waxaa la rabaa ka hore ahayd inay imaadaan waxaana kaloo aniga ah hadda qalad ila ah waagii dowladda kumeelgaar ay ahayd hadda dowlad buuxda waayo waagii kumeelgaarka ahayd iridda madaxtooyada lagama celi weysnay al-shabaab hatta waxaa dhacda in iridda madaxtooyada hataa laga celilaya al-shabaabna ayna wadanka haysanin sida badan marka wax hadda yimid oo abni xumada meelay kasoo saaideen walahi anay garan kara hadda aniga haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waxaan u aragnaa in abni darro weyn ay magaalada muqdisho ka jirto ciidamaduna waa joogaanoo ciidamo yar ma ah laakiin wax ay qabtaan ilaa ay adeeso annaka waa garala-an maalin walba ciidamaa la tababaraa waa joogtaan waxqabadkiinana ma muuqdo maxaa diideen waxqabadkiinu annaku seeriya nootaan taagana habeen iyo maalin marka dhaliisha ma jirtaa dhaliishu ma jirto ma jirto ciidamadu habeenkii dariiqa seexdaan laamigaan seexanaa waa ku hoyanaa ilaaha nagu ogwaagaan loogu barya waxaan samaynaa marka naf dhacayda oo ilaahay xaggii ka dhammaatay lama celi karo yacni mas-uuliyiinta dhimatay waa jecelnahay laakiin waqtigaa dhammaaday ee annaka ma ahan dadaal nagu yaray maahan waa dadaalaynaa waa nala ballamay madaxweynuhu ra-iisul wasaare waa nala ballamay gudoomiyaha baarlamaanka waa nala ballamay taliyaha ciidanka biliiska waa nala ballamay dhammaan waa isku dhaarsanay waxaan ku shaqaynaa habeen iyo maalin shaqa aan kala go' lahayn haddii adeer wax yacni ilaahay xaggiis ka sugnaaday ruux celi kara hadduu qaraxaan wuxuu ka dhacaa adduunka qor yurub ka dhacaa america ka dhacaa meel walba ka dhacaa maragaad iga taa adiga ay wareysanaya wuxuu ka dhacay hadda turkiga ka dhacaya marka baawur tuug wato oo diriis intoo soo qaatay oo saas yacni waxaas ma lama dhihi karo ciidanku ma shaqay lama dhihi karo waa shaqaynaa habeen iyo maalin baan taagannahay ilaaha lagu og haddana waa shaqaynayna lama arko shabaab waa cirib tirnay waxaa ra'yigooda ku soo haray tuugo tuugo baabuur iyo diriisaa lasoo qaadaa meelaa la soo ogaalaa meeshaasay gelayaan waa ra'yigooda saas ku soo haray ee ma jiro shabaab xoog leh oo laga soo horjeeda oo amarka dowladda hortaagan yacni ma jirto habeenay baan saas u gaafeynayna oo raadinaa inta qaraxa aad arkaysiin inta aan fashilinaynaa ka badan inta aan qabanaynaa ka badan yacni in la amaalocdaduna amaalocona xaq ma aha
horta waxa waaye wixi jira haddaad indhaha iska qariso dhibkeeday leedahay waxaan arkaa aniga shabaab asoo joogo taalada boon dheer asoo shabaab joogo haa asoo joogo aan waxaan arkay inuunan haweysanaynin madaxtooye irdiisa hadda oo al-shabaab uusan wadankan joogin sida badan in hadda al-shabaab aan laga shiri karin oon meel laga jiifo karin oon hoteel laga gedi karin waxaan u arkaa aniga dowladda dibudhaceed aan u arkaa qof ahaan marka waxaan rabaa aniga inay macnaha adkaadaan oo ay wax walboo sira soo ogaadaan oo meesha laga soo gala ay ogaadaan intaasaa aniga warkaas iga keenaysa moogii aniga dowladda waa taageeraa sida badan laakiin macnaha haddii maalin walba ama madaxtooye irideedaa lagu qarxay ama hoteelkaanaa shir lagu qabtaa lagu qarxay ama hoteelkaanaa la jiifo lagu qarxay wixina aynan joogsanaynin anaka dadweynaha haddaanaha shacab haddaan nahay waxay nala tahay anfariir iyo yaab iyo waxaan see u dhaceen say macquul u tahay keliya aan la yaabana ilaahay idankina tugadaas waa dabar goonayna gabagabada doodaan isla soo gaarnay ciidamada intay tegi lahaayeen meesha markay wax dhacaan kadib maxaa diidan ka hor inay gaaraan waxaan siinayaa xasno waxaa la rabaa in la ogaado xooraanka meesha maanta lagu soo fool leeyahay in la ogaado saa nabad sugid waxaa lagu dhahay inay wax soo ogaato waa biliiskuna waa inuu hawshaas ku dhaqaaqo marka waxaa la rabaa inay ciidamadu ay ciidannimadooda ay muujiyaan oo aan sidaan rafaadkan dadka ahay aysan aysan ku soo laalaabanin mar walba ka hortag waa inay sameeyaan intaan dadka haa in dadka markii la qarxiyo kabacdi wadada la xiro dadka la bursado inta ka leexa la yidhaaho saas waxay samaynaysa malaha waxaa la rabaa horudhac inay markaas horudhac ka sameeyaan oo aan marka dhibaatadaas dhacaysa macnaha wixi ilaahay dili rabo lama celi karo laakiin waxaa la rabaa in horudhac la sameeyo oo waxaas barnaamijkaasaa lagu qabtay dadka la yidhaah lixi tobanka say doorasho ku dhaceen haddii aadanba jiifo karin hotel see lagu dad lagu dooran doonaa waa maya haye salaad aragtidaada ka hortag waa samaynaa oo inta aan fashilino oo aan soo qabanno oon garaashada ka soo bixinno oon guryaha ka soo bixinno iyadoo la rabay in howle lagu fulsho aysan la dhicin in la fulsho waa fara badan tahay dadkana indhaha yacni roob da-aya lama caadi gaac sacab laguma aadi karo ka dabatagna waa samaynaahoo waxa saasoo bishii labadii shantii bilood mar dhaca oo saasoo tuugada ayuukana waa afjaraynaa waa afjaraynaa ilaahay baa lagu og rasuulkiisa lagu og dalka iyo dadka daacadan xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qaybgaleen salaad maxamed maxamuud sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya iyo xasne maxamuud raage oo iyaduna ka mid ah bulshada rayidka magaalada muqdisho intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doona doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed aad ayay u mahadsan tahay xubinta dooda gaaban ayaad la socoteen oo idinkaga imaanaysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii waxbarashada oo magaalada baydhabo kusoo diyaariyey waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa barnaamijka waxbarashada oo magaalada baydhabo idinkaga imaanaya markii igu horraysay sanadkan ayay ahayd dowladda federaalka markii imtixaan midaysan ay ka qaaday iskuulle ku yaalla qaar ka mid ah gobollada dalka iskuullada baydhabo qaarkood gaar ahaan iskuullada ka qaybgala imtixaanka midaysan oo dowladdu ay qaaday ayaa bilaabay ardayda inay u dhigaan manhajka dowladda si ardayda ay ugu guulaystaan imtixaanka midaysan ee laga qaadayo ardayda sanad walbo saafi ibraahim oo ka mid ah ardayda dhigatay iskuulka alqalam waan iskuulkaasi kula kulmay ayaa ii sheegtay inay aad u soo dhoweynayso imtixaanka midaysan oo dowladdu ay qaaday inay qayb ka ahaadaan iyadoo intaasi ku dartay ardayda iskuulka ay wada dhigtaan gaar ahaan fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare inay wada dadaalayaan sanadkan dugsare fonfoor eeg dhigadaana alxamdulilah shalay difference eedmiyani dhexay sanadka mima ardayda qalinjibi doonta difference eedmiyani dhexay laakiin mar horma imtixaanaadka noo qaadan jiray dalada avenis silanka sow sanadkuna wayba diyaarina dowladda imtixaanaad jirtuna qayb qaadanaho ilaahay er marka rajada aad ka leedahay imtixaanka dowladda inaad ku baastaan maasha allah macalimiin fayli haysana maadooyinkaana silafadayaan socdaan argi doona hadda wala caqeen eerdun cad ma argahayna laakiin walahanimbaha diyaarangayna waa garta marka dadaalka markaad fiirisa ardayda een iskuulka dhigta gaar ahaan fasalka kula dhigto ma yihiin kuwo ku guulaysan kara imtixaanka maasha allah dad eed intay faylaga jara iskoolka haddana imtixaanaadka waaba diyaarange intay ku baasi doonaa eed iyadan faraxsana in dowladda imtixaan loo qaada ibraahim cumar axmed oo isaguna ka mid ah ardayda dhigatay iskuulka moodal iskuulkaasi oo ka mid ah iskuullada ardayda imtixaamka dowladdu ay qaaday deeqaha ugu badan ee waxbarashada ka helay wuxuu ii sheegay in diyaargarowga ardayda uu marayo meel aad u sarreeyo islamarkaana ay rajo wanaagsan ka qabaan arday fara badan in sanadkan ay guulaystaan ciideedanka faraasana waa mutaysidii baydho model school untiis gaal labaatan kub untiis gaala faday laakiin nasiib daro sagaalka ardayu saxali ciideedanka faraasano onoatan ee fonfor b sinakun graduationka jarna may fadayna ugu yaraan sagaalun arday ana sagaalunkaan may fadaynaha boqolka arday oo scholarship dibiyada ka helaas antion layboyn oo boonbadata labaatan kontoman qof dhay iskoola kalanay ka dara soomaaliya dhan maamulayaasha iskuullada magaalada baydhabo qaarkood ayaa iyaguna sheegay sababta manhajka dowladda federaalk ay soo diyaarisay ay u qaateen inay tahay ardayda inay helaan shahaado caalami ah oo la aqoonsan yahay xasan aadan cali oo ah maamulaha iskuulka alqalam ayaa caddeeyey sanadkan in ardayda ay u bilaabeen inay u dhigaan manhajka dowladdu ay soo diyaarisay waxbarashadiisna aad bay u sarraysaa marka waxaan dhihi karnaa iskuulka koowaad ee xagga waxbarashada u haysta wey iskuulka arday badan baa dhigata ardayda dhigata waxaa ka cadadkooda waxay wuxuu gaarayaa kun iyo siddeed boqol bay ku dhowaad bahay dhowaan waxaa la filayaa imtixaanka midaysan inay ardayda ka qayb galaan ee dowladdu ay qaadayso sideed u aragtaa imtixaankaasi waan u diyaargarownay mar walba imtixaanku haddii dowlad qaadaysa iyo haddii keyrkeeda qaadayaba mar walbuna imtixaan kuway u diyaargaroowey ayaan nahay marka alxamdulilah qof walba ay naga haddii anaga aan qaadano iyo haddii dowlad naga qaadaba marba cabsama qaban anagu diyaargarowga ardayda waa sidii marka aad buu u wanaagsan yahay alxamdulilah macalimiinta iyo ardada way dadaalayaan golooyinka gaar ahaan golooyinka amdulaahi foonfooradu iyo kuwa kale dugsiga hoose dugsiga dhexe kasoo gudbaya juhdigooda waxaa weeye laa mithaala aad buu u fiican yahay alxamdulilah ma isdhihi kartaa marka ardayda way yihiin kuwo ku guulaysan kara haa boqolkii boqol waa ku guulaysanaa insha allah maxaa yeelay anigu laftirkaygu amdala juhdi weyn baan wadnaa ardada waan garab taaganahay macalimiin xaar sidaa mar walba u raadinaa macalimiintooda way fiican yihiin ayaga juhdigooduna waxaa weeye aan lama dhaliilsan karo aad buu u wanaagsan yahay marka taa natiijadeeda waxaan rajaynaynaa inay timaado guul fiican inay ku timaado insha allah muhiimadda waxaa weeye ardayga in imtixaan laga qaado oo mustaqbalkii shahaadadii oo rabay inuu helo wey marka haddii dowlad ay qaado iyo haddii markaas daladii ewel qaadaya ay qaadaan anugu hadda isku mad bay noo yihiin mar walba muhiimadda waxaa weeye ardayga shahaada aqoonsila inuu helo ayaa noo muhiimsan si kastaba ha ahaatee ardayda ku guulaystay imtixaanka midaysan oo dowladdu ay qaaday sanadkan ayaa qaarkood deeqo waxbarasho oo lacag la'aana waxay ka heleen waddamo kala duwan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabeynayaa xubinta waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed cadoosh oo xubintaasi waxbarashadii nala socodsiinaya haatanna waxaad kusoo dhawaataan faaqidaadii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus oo magaalada torino kula ciyaaraysay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee torino labiiyo hal dirqi ayay guusha ku raacday oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo weliba sakanno uunay ka dhiman yihiin ayaa goolka guusha waxaa u saxiixa ciyaaryahanka guwardado oo deynta kula jooga oo ay kasoo amaahatay dhowaantan kooxda chelsea ee waddanka ingiriiska waxaaba xusid mudan ciyaaryahankaasi guwardado in goolashan uu dhalinayo aada loogaga baahan yahay kooxda chelsea oo iyadu maalmahan guuldarro darisla hase ahaatee saddex dhibcood ayuu u saxiixay kooxda yuventus oo hadda kaalinta tobnaad horyaalka waddanka talyaaniga kasoo gashay kulankii toddobaadka waxa uu dhex maray kooxaha inter milan iyo roma waxaana labadan kooxood ku wada ciyaarayeen magaalada milano garoonka sansiro stadium hali eber ayay kooxda inter milan guushu ku raacday haatanna horyaalka waddankaasi ayay hogaaminaysaa kooxda inter milan oo waxay afar iyo labaatan dhibcood wadajir u wada leeyihiin kooxda fiorentina oo iyadu afar iyo hal varenziona kaga soo badisay bolonia saddex iyo eber atlanta ayay ku dharbaxday carbi heles verona eber iyo eber ayay ku kala tageen genoa iyo napoli sidaasi lamida eber iyo eber ayay isku mari waayeen udinese iyo sisolana eber iyo eber bareejah ayay ku kala baxeen oo talyahaniga toddobaadkan difaac baa la isu miisay wax badan la iska dhalin mayo sida saddexdaa kulanba aad ka garan kartaan hase ahaatee lazio oo garoonkeeda olombic stadium ee magaalada rome kula ciyaaraysay kooxda ac milanna waa laga adkaado saddex iyo hal ayaa lagaga badiyey maanta waxaa wada ciyaari doona kieva verona iyo sambadoria balermana waxay soo dhoweynaysaa kooxda empoli horyaalka waddanka ingiriiska haddii aan ajaleeco maalintii sabtida ahayd kulan adag waxa uu dhex maray kooxaha chelsea iyo liverpool garoonka stamford bridge ayaa la isku herdiyey kooxda liverpool waxaa hogaaminayay oo leelinaya macalinkeeda cusub ee yurgen club oo guushiisii ugu horreysay horyaalka dalka ingiriiska doondoonayay hase ahaatee meel fogba kama aanuu helinoo saddex iyo hal ayuu chelsea ku dharbaaxay oo macalin morino oo culays fara badan oo maalmahan saarnaa guulna ay kooxdiisu kala caageen ayuu dhibcihii si sahlan kaga riftay chelsea ayay ku dhacaysaa guuldaradii lixaad horyaalkan bilowga ah kol iyo toban kulan oo keliya la ciyaaray waxayna haatan koob iyo tobankaasi kulan oo ay dheshay chelsea ay leedahay koob iyo toban dhibcood waxna dad fara badan oo ciyaaraha indhaindheeya ay leeyihiin waxaa la soo gaaray dhammaadkii jose marino ee kooxdiisa chelsea walow uu macalinka chelsea ee jose marino muujiyey inaanu wax walwalah ka qabin inuu kooxda chelsea sii laylinayo sa'aatee waxaa laga garanayaa wejigiisa in culays fara badan uu saaran yahay xurgufaana ay ka dhaxayso sida warbaahintu ay sheegayso isaga iyo qaar ka mida ciyaartoydiisa manchester city laba iyo hal waxay ku martay kooxda norwich city daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta waxaa goolka guusha u saxiixa manchester city ciyaaryahan yaya tore oo rigoore u dhaliyey newcastle united stoke city ayay eber iyo eber bareejaha ku kala baxeen halka swan city qaybtii hore ee ciyaarta oo ay la ciyaaraysa arsenaal ay awood iyo weliba muruq sheeganaysay haddana qaybtii dambe ciyaarta markii laisugu soo laabtay waxaa difaacoodii kala furfuray ciyaaryahanka mazad usil oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda arsenaal oo saddex gool ugu baasay ayay kooxda arsenaal dhalisay ciyaaryahanada koshelni iyo juru oo toddobaadkii kan ka horreeyey min gool dhaliyey ayaa sidaasi la eg laba gool haddana dhaliyey halka ciyaaryahan cambal oo kulankiisii ugu horreeyey horyaalka dalka ingiriiska u saftay kooxda arsenaal uu gool dhaliyey ciyaaryahankan ayaa safashadiisu kusoo beegmaysaa kadib kolkii baallaha uu ka ciyaaro ee weerarka dhowr ciyaartoy oo kooxda arsenaal kaga ciyaaraysay ee toddobaadadii lasoo dhaafay dhaawacyo isdaba joogihii soo gaareen watford labi eber waxay dharbaaxyo kula dhufatay kooxda westham united oo toddobaadkii hore chelsea ka badisay hase ahaatee watford oo iyadu seeribida ka timid sanadkan ayaa muujinaysa awood ah inay kusii nagaan karto horyaalka waddanka ingiriiska westbermich albion oo gurigeeda ku ciyaaraysay hal gool ayay kala hormartay kooxda leicester city hase ahaatee leicester oo maalmahanba manaanays u qaadatay magaca ah dib u soo laabashada iyo kooxda andhiman ayaa saddex goolkii laga dhaliyey ku badashay daqiiqadihii dambe ee ciyaartana wesbermich albion gool kale ayay la timid inkastoo bareeja aanay helin haddana waxaa saddexda dhibcood jeebka ku shubatay kooxda leicester city everton waxay dharbaaxyo lama iloobaana huwisay kooxda sunderland oo lix iyo laba ayay kaga badisay ciyaaryahanka ivory cos ee aruna cone ayaa saddex gool oo goolasha ka mida dhaliyey labo waxaa kala dhaliyey ciyaaryahanada lukaku iyo dalaveyo halka goolka lixaad uu tareeto ahaa oo iska dhaliyey ciyaaryahanka difaaca sunderland uga ciyaaraya ee kotwa southamptonna labii eber barnmouth ayay kaga badisay tottenham hatsba iyo aston villa ayaa maanta oo isniina wada ciyaari doona horyaalka waddanka sbain haddii aan si kooban u eegana kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo barcelona ayaa guulo helay real madrid saddex iyo hal ayay las balmas kaga badisay halka barcelona getafe ay labii eber kaga badisay oo ciyaaryahanada suwarez iyo neymar ayaa goolasha u kala saxiixay falensiana saddex iyo eber levante ayay kaga badisay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascadeeh aad ayuu mahadsan yahay xubinta cayaaraha intaasi haddaanu kaga gudubno haatanna heestan dabacsan bal nagula nasta
haddaaadi debada u baxaysid dilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar aan ku fargo
haddahaadi debada u baxaysidi bilana mudda durugsan mahe berhay ina soo dafurani dardaaran yar aan ku faro dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun haddayni haddaynin haddaynin haddaynin haddaynin dadalka jacaylka iyo xusuustaydun haddayni haddaynin haddaynin haddaynin haddaynin ugu toobiyo qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo ugu toobiyo qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wax ku dibin dhaabshiyo wax ku sii doreeyana daayin hakaa ilaashe waan soo dadaalaya wax ku dibin daabshiyo wax ku sii dureeyaba daayina ka ilaashe waan soo dadaalayaa
haddaad haddaadi duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro haddaad haddaadi duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan heeskaasina waxa uu gabagabo u ahaa baahinteenii idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen bare iyo caashacuud iyo dhammaan v o a danle sidaas iyo nabadgelyo
dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun haddayni haddaynin haddaynin haddaynin haddaynin dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun haddayni haddaynin haddaynin haddaynin haddaynin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.